Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararkeedan kugaayna waxaa ka mid ah guddiga t s c oo ku dhawaaqay in la dallacsiiyey in ka badan soddon iyo lix kun oo macalimiin ah wasiirka waa wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta dowladda soomaaliya oo bogaadiyey ciidamada jiidda hore ee deegaanada maamulka galmudug al-shabaab ka xoreeyey iyo donald trump oo xabsiga laga sii daayey kadib markii uu isdhiibay subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeega ugu waaweyn waa jimco shan iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan wax ka yar hal asbuuc kadib markii la dalacsiiyey toban iyo afar kun oo macalimiin ah guddiga adeega macalimiinta ee t c ayaa ku dhawaaqay wareeg kale ee dalacsiinta oo in ka badan soddon iyo lix kun oo macalimiin ah lagu dalacsiiyey wareegto kasoo baxday guddiga adeega barayaasha t c ayaa macalimiinta lagu dalacsiin doonaa fasalada sagaalaad iyadoo oo sidoo kalena dowladda ay dooneyso in ay soo afjarto buuqa ka dhashay macalimiinta aan la dalacsiin tallaabadan ayaa imaneysa maalin un kadib markii wadahadalada dib u eegista mushaarka macalimiinta uusan midhodhal noqon iyadoo sidoo kalena loo arkay in ay tahay xaalad uu guddigu ku doonayo in qeyb ka mid a macalimiinta lagu aamusiyo buuqa ka dhex jira ee baraha bulshada dalacsiinta ayaa waxaa ka faa-iideysan doona dugsiyada hoose dhexe iyo sare sidoo kale koleejyada tababarka macalimiinta jegada sare ee macalimiinta ayaa heli doonta ilaa iyo laba iyo toban kun toddoba boqol lix iyo labaatan jego oo dalacsiin ah halka ilaa toban kun sideed boqol toban iyo sagaal macalin la gaarsiin doono jegooyinka macalimiinta sare ee dugsiyada hoose dhexe toddoba boqol oo boos oo kale ayaa waxaa loo daayey booska macalinka sare ee dugsiga waa dugsiyada baahyaha gaarka ah iyo laba boqol lix iyo toban loogu talagalay booska darajada sifo ee macalinka sare ee koleejyada tababarka macalimiinta tani ayaa imaneysa hal toddobaad kadib markii guddiga t c uu dhaqangeliyey dalacsiinta toban iyo afar kun oo macalimiin ah kuwaasi oo hakad ahaa miisaaniyad sanadeedkii u dambeeyey guddiga ayaa waxa ay wasaaradda maaliyadda ee dalka u qoondeysay hal bilyan oo shilinka dalka ah oo ay waa si ay u dhaqan geliyaan islamarkaana ay u dalacsiiyaan ilaa iyo soddon iyo lix kun laba boqol toddobaatan iyo shan macalimiin ah wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa u xaqiijiyey waalidiinta iyo ardayda ee lagu wado in ay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dowladda bisha soo socota in aan qofna laga soo celin doonin inta lagu guda jiro diiwaangelinta lacag la-aanta awgeed wasiirka oo kasoo hormuuqday guddiga baarlamaanka ee waxbarashada khamiistii ayaa waxa uu sheegay inkastaoo boqolkiiba soddon ka mid ah kooxdu ay codsadeen deeqa waa kooxda waxbarashada doonaya ardayda ah deeqaha waxbarasho ee dowladda boqolkiiba toddobaatan kale aynan u baahnayn in ay walwalaan sababtoo ah waxa uu sheegay in aan la aqbali doonin in dugsiyada laga soo eriyo ardayda waa marka ay jaamacadaha ku biirayaan waxa uu shaaca ka qaaday in uu soo saari doono wareegto ku socota madaxda jaamacadaha si loo hubiyo in ardayda aan la eriyin ee loo suuro geliyo waxbarashadooda inay si anba qaadaan wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi ayaa waxa uu booqday jiidda hore ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ay ku kulaalayaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo ka mid a deegaanada weli shabaabku ay kaga harsan yihiin gobolka galgaduud wasiiru dowlaha ah oo saraakiisha ciidanka iyo dadka deegaanka kula hadlay deegaanka bariujeed ee duleedka ceelbuur oo dhowaan la xoreeyey ayaa baaq u diray dhinacyada kala duwan ee bulshada waa dhinacyada kala duwan si gargaar loo gaarsiiyo dadka deegaanka islamarkaana waxyaabaha aas-aasiga ah oo waxbarashada biyaha iyo leyrarhku ay ka mid yihiin loo keeno deegaanka bari ujeeda ee al-shabaab laga xoreeyey wasiiru dowlaha ayaa waxa uu sheegay in deegaano badan oo la xoreeyey ciidanku sii mareen ayna kusii socon doonaan ilaa iyo degmada ceelbuur ee gobolkaasi galgaduud oo ah xarunta ugu weyn ama oo fariisinta ugu weyn ee al-shabaab ay hadda haystaan waxa uu sheegay islamarkaana ku bogaadiyey ciidanka howlgalka aan joogsiga lahayn ay ka wadaan deegaanada maamulka galmudug
waxaan rabaa dabcan intii la dhihi lahay waa la yidhi xildhibaanka horey uga hadlay iyo saraakiisha kaloo hadashayba waxaan ku sugannahay deegaanka bari ujeed oo qiyaastii toddobaatan iyo dhowr kilomitir u jira degmada guraceel ee dabcan deegaan ahaanna laga xukumo degmada ceelbuur sidoo kale waxaan soo marnay deegaano fara badan oo cadowga laga xoreeyey waxaad la socotaan deegaankan muddo aan aad u fogeyn waxaa ka talinayay cadowga nabadiidka qaybihiisa kala duwan maantana ilaahay fadligiis dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa maaragtay si rasmiya gacanta uga haya alxamdulilah rabbilcaalamiin dadka deegaanka waa degan yihiin waa joogaan laakiin hadda waxaad dareemi kartaa dhowr iyo toban sano oo nabadiidka uu ka talinayo kooxahaas khawaarijta ay ka talinayeen deegaanku sida uu noqon karo ayaa dareemi kartaa dibudhac fara badanaa runtii ka muuqda awalna waa ku ogeyn waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto kulankan isaga marka koowaad horta inaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyed qaybihiisa kala duwan dhammaantood aan hambaliyeeyo aanna iraahno hawshiinna meeshiinna ka sii wata aad iyo aad ad mahadsantihiin marka labaadna waxaan rabnaa hay-adaha humanitarianka deegaankaanu dhowr maalin ayuu xoryahay insha allahu tacaala xorna waa sii ahaan doonaa waa laga sii socon doonaa hadday tahay deegaankaan bari ujeed aan joogno deegaanka jaaw oo la soo maray iyo deegaano fara badan oo dad shacaba ay ku nool yihiin dadkan dibudhac fara badan ayaa ka muuqda dabcan dowladdana waxbaa uga yaalla waxaan rabaa hay-adaha humanitarian ka shaqeeyahay dadkan inay ilgaara ku fiiriyaan inay soo gaaraan rabnaa waxaan rabnaa qaybahooda kala duwan hadday yihiin dadka daawada bixiya hadday yihiin dadka food staffka bixiya hadday yihiin maaragtay kuwa kale ee ka shaqeeya ee biyaha weliba kuwaas si gaara waxaan u faraynaa inay ka shaqeeyaan maaragtay dadka halkan jooga waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin koronto oo ugu horeyso soolarkii sababtoo ah dadku ma isticmaalaan e v c oo ku gataan korontana meesha kama jirto badan marka waxaa loo baahan yahay waxaasoo dhan in laga jawaabo hay-adda masiibooyinka qaranka maadaama emerjensiga ay ka jawaabto waxaan rabnaa inay si rasmiya uga jawaabto baahida deegaanadan oo ugu horreeya deegaankan aan joogno dhammaan hay-adahaasna waxaan rabnaa inaan ka shaqayno dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxaan rabnaa inaan u sheegno deegaankan annagaa ku sugan waa deegaan nabada stabilisationkii sida ugu dhaqsiiyaha badan in laga howlgeliyo qaybihiisa kala duwan isagana insha allahu tacaala xasilintii ayaan ula jeedaa booliiskii uu soo gaaro garsoorkii uu soo gaaro daawadii iyo caafimaadkii ay soo gaarto waxbarashadii ay soo gaarto biyihii iyo korontadiina insha allahu tacaala soo gaaraan si sarfiska dhammaantiisa ugu soo laabto aad iyo aad iyo aad umahadsantiin insha allahu tacaala waxaan leenaha mar labaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed hambalyo cadowgana waxaan leenahay insha allahu tacaala ku quus qaata goobo kale ood galabta ku sugan tihiinna sidaas ayaan insha allahu tacaala uga qudbayn doonaa horena waa kugu sheegnay waana idiin sheegi doonaa haddii ilaha yidhahdo xildhibaan ilyaas oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya kana mada mas-uuliyiinta daba socda ciidanka xooga dalka ee howlgallada ku jira ayaa bogaadiyey ciidanka xooga dalka waxaanuu sidoo kale ugu baaqay inay ismaqal iyo iskuduubni ay ku howlgalaan isagoo dadka deegaankana uga mahad celiyey sida diiran ee ciidamada xooga ay halkaasi ugu soo dhoweeyeen xildhibaanka ayaa sheegay in al-shabaab waqtigooda uu gabagaba yahay islamarkaana dagaalka aan laga soo laaban doonin balse lagu soo afjari doono
sidii aan ballan qaadnaba sidii aan u daba joognay ciidanka maantana ugu nimid waana sii daba joogi doonnaa runtii inaan dhiirigelintooda iyo guulahooda mar walba la qaybsanno insha allahu tacaala cadowga weli waxaa ku socota sifaynta khawaarijta ilaa deegaanada galmudug intaay ka joogaan laga cirib tiri doono insha allah maalmaha soo socda deegaankan waa deegaan ballaaran ciidamadu intay soo socdeen runtii caqabado badan waa isku dayeen cadowga inay u dhigaan miinooyin iyo wadada geli wadooyinka geliyaan waa laga wada guulaystay ilaa iyo koob iyo toban miino ayay saareen ay ku guulaysteen ayagoon waxyeello samaynin maadaama dhagarta cadowga aad loo bartay loo fahmay waa ku dhiirigelinaynaa sidaas aan khasaaraha lahayn oo ay uga hortageen cadowga sidaasna inay weli uga sii digtoonaadaan ayaan rabnaa in waxaan rabnaa ay kala amar qaataan saraakiisha qaybooda kala duwan amarada ay bixinayaan is adeecaan ismaqlaan u sabraan waxaa lala dagaalamaya waa khawaarij dilkoodu kii dilaana uu jannada ku gelayo kii dilaana jannada uu ku gelayo waana cadow nala degay runtii deegaanadeenna waxaan rabnaa dadka deegaanka waxaan uga mahad celinaynaa siday u soo dhoweeyeen ciidamada xoolaha ugu qaleen u marxabaynayaan u soo dhoweynayaan ay si babligana uga hadleen cadowga tusaale eh, saraakiisha mid ka mid a uu ii sheegay markay soo gelayeen waxay yimaadeen magaalada ayadoo cunaqabatayn saaran tahay tuuladu oo raashinkii ka go'ay oo ay khawaarijtu ay cunaqabatayday markaas buu neef inta qashay oo markii ay ilmihii cuni waayeen as- isagoo neef geel ah hal siinaya macnihii hilibkii bal u fiirso wuxuu wuxuu siiyey markuu waayay marka arrintaas waxay kutusinaysaa inay cadowgu ay ay yihiin cadow eh, ragaadiya deegaanka hadda maanta waxaan u nimid ayadoo raashinkii yaallo ayadoo wax walba la keenay magaaladii u furantay dadkii ay maaragtay noolaadeen oo nololu ka soo baxday ciidamadii suu wada dhoweeyeen marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala dowladduna inay ka daba timaaddo een, gargaar soo gaarsiiso dadkan cunaqabatayntu la degtay oo deegaanada ballaaran jooga sidoo kale waxaan u baaqaynaa hay-adaha samafalkuna waa nabad dhulka annagoo mas-uuliyiin ah dhulka soo marnay wax shidaa kama jirto annagiyaa joogna inay iyaguna soo gaaraan oo ay emergency response ka jawaabista xaaladaha degdega sameeyaan Een, hay-adda maaraynta musiibooyinkana sidoo kale ayadana waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliya inay si degdega u soo gaarto taliska iyo ciidamada ay qusaysana waxaan rabnaa ciidamadan inay il gaara ku fiiriyaan ay ka warqabaan meeshay joogaan waa meel furun ah oo cadowgii iyo ayaga aysan waxba u dhexaynin saacad kastana xabaddu dhici karto marka waxaan rabnaa ayagana in ay ciidankan ka warqabkooda xoogga sawiraan dadka deegaanadan ka soo jeedana ayagana waxaan ugu baaqaynaa xoreynaa deegaanada ka socota shabaab waa gabalkaasii dhacay oo kale in ay inta hiryada shabaab iyo cabsida shabaab meel iska dhigaan ay dadkooda u soo gargaaraan shabaab waa waa gabalkaas dhacay oo aan soo laabanayn ilaahay idankiis marka waxaan u baahanaa ayagana inay inta dhiiradaan ay dadkooda soo garab istaagaan aan ugu baaqaynaa dhammaan saraakiisha waan kaga hambalyeynaynaa sidaa uga guulaysateen cadowga tuutaha ayaana inla soo gasho doonaa aad iyo aad aa u mahadsantihin asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa lagu sii daayey waa laga sii daayey xabsiga falton county ee magaalada atlanta ku dhowaad labaatan daqiiqo oo uu halkaasi ku jiray kadib markii lagu eedeeyey dembiyo la xiriira iskudaygii uu ku doonayey in uu ku baabi'iyo eh, guuldaradii dib u doorashadiisa labadii kun iyo labaatankii doorashadii gobolka georgia waxa uu yimid xabsiga waxyar kadib toddobadii soddon b m saacadda magaalada atlanta iyadoo halkaasi laga qaaday sawirka laga qaado maxaabiista kaasi oo kadibna la shaaciyey waa tii ugu horreysay taariikhda madaxweynayaashii soo maray mareykanka waa markii afraad ee trump la xirayo shantii bilood ee lasoo dhaafay trump ayaa waxaa la sii daayey iyada oo la sugayo dacwadda kadib markii uu dhigay lacag dhan laba boqol oo kun oo doolar oo ay qareenadiisu ooraantii toddobaadkan ay kala xaajoodeen xeer ilaaliyaha degmada falton fanifilis ka hor inta uusan raacin diyaaradii ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada atlanta waxa uu si kooban ula hadlay warfidiyeenka isagoo ka hadlay xarigiisa